إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeeda ku faahfaahisay khasaaraha ka dhashay camaliyad nafurnimo ah oo dhowaano ka dhacday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirro muujinaya dadka deegaanka tarda oo si diran u soo dhoweynaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shil geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya maamulka la baxay hirshabeelle ayaa haweenka ku dhaqan magaalada beledweyne u diiday xidhashada niqaabka sharciga ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh aan la ogeyn meel uu jiro islamarkaana la baafinayo dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland ayaa isku jeediyey eedeemo ku aadan dagaal shalay ka dhacay gobolka sanaag horumar ballaaran ayaa ka jira deegaanka jawaaray ee hoostaga degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkaas oo dhowaano booqasho ku tegay waryo ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan xuutiyiinta yemen ayaa diyaarado daroonis ah ku weeraray dhulka ee yahuudda gumaysata ee filistiin dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa kow iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya dhanka kalena waafaqsan lix iyo tobanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeeda ku faahfaahisay khasaaraha ka dhashay camaliyad nafurnimo ah oo dhowaano ka dhacday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan mu'asasada al-kataa'ib oo baahisay sawirro muujinaya dadka deegaanka tarda oo si diran u soo dhoweeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa inoo eegaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli war-saxaafadeed uu ku saxiixan yahay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weerar nafurnimo ah oo dhowaan duleedka degmada afgooye lagula beegsaday kolonyo ciidamo shisheeye iyo askarta dowladda federaalka war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi camaliyadda istishhaadiga ah ayaa allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay kolonyada ciidamada cadowga islaamka ah waxaana halkaasi kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimisho iyo dhaawac tirada hordhaca ah ee aan xaqiijinay waa baktiga labaatan askari oo ka tirsan saliibiyiinta yuganda ah iyo dhaawaca afartan iyo saddex kale kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil toban ka mid ah saliibiyiintaas dhaawacyadooda aad ayay u daran yihiin sidoo kale waxaa halkaasi ku baktiyey sagaal ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhilifyada u ah saliibiyiinta sideed kalena waa dhaawac ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale mu-asasada al-kataa'ib ayaa faafisay sawiro muujinaya soo dhoweynta ballaaran ee dadka reer tarada u sameeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan la wareegay deegaankaas sawirada ayaa muujinayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadka shacabka ah oo isdhexmaraya iyadoona dhaqdhaqaaqa ganacsi ee deegaankaasi uu yahay mid furan waxaana dadweynaha kelimado ujeedinaya mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawiradan ayaa aada ugu faafay baraha bulshada waxayna muujinayaan isbeddelka uu kusii tallaabsanayo dagaalka in muddo ah ka socda bariga gobolka hiiraan shil geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya axmed cabdulaahi ayaa faahfaahintan inoo eegaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare nafeed uu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulkaasi shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka shay goosh oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato itoobiya inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku dhintay shilkan ka dhacay deegaanka shay goosh halka ay ku dhaawacmeen saddex kale shilkan gaari ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen labo gaari oo xawaaro sare ku socday taasi ayaana sababtay dhimashada iyo dhaawac afar ruux dhaawacyada ayaa la geeyey xarun caafimaad oo ku taala dhulka soomaali galbeed halkaasi oo lagula tacaalaya xaaladooda maalmo ka hor ayay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay magaalada gursum oo ka tirsan gobolka faafan oo ay gumaysato itoobiya ay ku dhinteen lix ruux maamulka la baxay hirshabeelle ayaa haweenka ku dhaqan beledweyne u diiday xirashada niqaabka sharciga ah tafaasiil ku aadan umuurahan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi iyadoo waayihii dambe ay isa soo tarayeen falalka lidka ku ah diinta islaamka ee ay ku kacayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyada hoos yimaada ayaa waxay dhinaca kale dhaqan ka dhigteen inay la dagaalamaan inna shareerka ay shareecada islaamku fartay inay xirtaan dumarka muslimaadka ah meelaha ugu badan ee laga diido indhashareerka ama lagala dagaalamo waxaa ugu horeeya dhulka ay ka taliyaan maamul goboleedyada ay shisheeyuhu dhisteen islamarkaana ahdaafta loo sameeyey ay ka mid tahay kala qaybinta dalka magaalooyin ay ka mid tahay kismaayo ayay horey maamulada jooga ula dagaalameen niqaabka waxaana haatan maamuladaasi ku soo biiray kan ka arrimiya beledweyne oo ku dhawaaqay arrintan taliyaha booliska saldhigga beledweyne cabdulaahi maxamuud siyaad ayaa sheegay inay mamnuuceen qaadashada indhashareerka waxaan sameynay waxaan joojinay indhashareerka waan joojinay qofkii dumaraho lagu arkaaho waxay mari doontaa ilaa maxkamaday mari doontaa qofkaan ku arno haddana waa ka joojinay wuxuu dhaqan galayaa afar iyo labaatan saac ayaan u qabanay afar iyo labaatanka saacna waxyar ayaa ka dhiman wixii indhashareer wato magaalada lagu dhaxarkana waa la qabanaya maamulkan ayaa horaantii bishii janaayo ee isla sanadkan sidan oo kale u mamnuucay qaadashada indhashareerka haddaba go'aankan guracan ee uu maamulka beledweyne ku mamnuucay niqaabka ama indhashareerka ayaa culimmadu ku tilmaameen inuu yahay dhaqan laga soo minguuriyey waddamada reer galbeedka islamarkaana uu caqabad ku yahay haweenka muslimaadka ah oo ku adag in iyagoo wejiyadooda maran ay bulshada dhex maraan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh aan la ogeyn meel uu jiro islamarkaana la baafinayo faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo egaya cadnaan xaji muxsin daahir raamiin jees oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka la baafinayo aan la ogeyn meel uu jiro wuxuu sheegay in masaafo soddon ilaa afartan kilomitir u jirta magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna xasan ku dhaliilay in iyadoo xaaladaasi haysato haddana aan loogeen halka uu jaani cirib dhigay wasiirada dowladda federaalka oo xuseyn ay yihiin ku dhowaad boqol ruux ayuu sheegay inay isaga maqan yihiin dalxiis dhanka dibadda ah wuxuuna intaasi ku daray inay ku jiraan maalintii ugu adkayd had maantadan la joogo madaxweynihii waa la baafinayaa meelas jer lama yaqaan madaxweyne waddan dhan oo muxuu ahay soddon kilomitir afartan kilomitir meel kuu jirta cadow uu kuu joogo oo madaxweynihiisi meel lagu sheega aan la arag toddobaatan wasiir ayuu leeyahay toddobaatan wasiir wasiir iyo wasiir ku-xigeenna markii lagu daro qaara la dhahooya waa lagu sii daraya oo haddaa la sii badinaya hal qof oo meel uu sheegana ma laha dalalka adduunyaday dalxiis u jiraan dhibaatada ugu weyn waaye maalintii ugu liidatay annagoo ku jirno inuu wasiirkiisa dalxiis iyo muxuu ahay dano shakhsiyadeed uu siiga baxo runtii wax laga xumaado waaye maqnaanshaha xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda federaalka ay wajahayso fashil siyaasadeed oo ay kow ka yihiin xiisadaha dagaaleed ee ay kala kulmayso maamulada iskudhafka ah ee kasoo horjeeda siyaasadda xasan sheekh dhanka kalena ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si isdabajoog ah oga qabsanayso dhul hor leh ayna kaabiga ku hayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland ayaa isku jeediyey eedeymo ku aadan dagaal shalay ka dhacay gobolka sanaag faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa mar kale inoo eegaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli iyadoo ay ugu yaraan shan askari ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkii shalay ka dhacay gobolka sanaag oo u dhexeeyay maamulka la magacbaxay puntland iyo ciidamo kasoo horjeeda maamulkaas ayaa waxaa eedeymo isku jeediyey dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay puntland dowladda federaalka ayaa madaxweynaha maamulka la magacbaxay puntland siciid deni ku eedeysay in uu horinayo colaada ka taagan gobolka sanaag iyadoo ugu baaqday in uu ka joogsado arrinkaas geesta kale wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa war ay soo saartay waxa ay dowladda federaalka loogu jeediyey eedda ah inay iyadu mas-uul ka tahay dagaaladii shalay ka dhacay gobolka sanaag wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa oo warkan soo saaray ayaa yidhi waxaan si adag u cambaareynayna dowladda federaalka oo maalmahan gobolada puntland ka waday horin colaadeed kicin bulsho iyo deganaansho la-aan sidoo kale waxa uu wasiirkan sheegay in ay wax laga xumaado tahay in dowladda federaalka iyadoo sheeganaysa in ay dowlad tahay haddana ka daba wareeganaysa inay horiso colaadaha ka taagan gobolka sanaag isku soo wada duubo isqabqabsigan iyo eedeymahan ay hadda hawada isku marinayaan dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay puntland ayaa kusoo aadaya xili dagaalo culus ay ka socdaan dalka soomaaliya kuwaasoo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban oo isku dhaf ah waxaana maalmihii u dambeeyey furmahaasi dagaalada ay ka socdaan laga soo tebinayay guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab horumar ballaaran ayaa ka jira deegaanka jawaaray ee hoostaga degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe halkaas oo dhowaan booqasho uu ku tegay waryo ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan cabdalla mukhtaar ayaa u kuurgalay xaaladda deegaanka warbixintan ayuuna ka diyaariyey
habeennimo khamiis ah taariikhda hijriyadana ee ku beegnayd kowda muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo toddobada hijriyada abbaara saacadu markay ahayd toddobada ama hal saac oo fiidnimo ayaa waxaan ka ambabaxay degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe waxaana safar shaqo aan u aaday deegaanka jawaaray oo u dhow magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe socod iyo safar kadib waxaan gaarnay halkii uu hadaf ku ahaa waana jawaaray oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada saakow markaad gudaha u gasho magaalada waxay dhaayaha u qabanayaan dhismooyin dhaadheer oo dhowaan la dhisay dhaldhalaal iyo quruxna ka muuqato deegaanka ayaa ah mid horumar iyo hanaqaad dhan weliba ah ku tallaabsanaya sida waxbarashada ganacsiga tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha marka laga yimaado marxaladda maanta ay ku sugan tahay magaalada jawaaray waxa ay soo martay xaalado kala gedisan tan iyo kun sideed boqol soddon iyo lixdii ilaa maanta oo ay hoos harsanayso xukunka shareecada islaamka haddaba waxaa si kooban arrimahaasi inooga warbixinaya macalin qalbi oo ka mid ah odayaasha deegaanka xogagaalna u ah maraaxiishii uu martigeliyey deegaankan magacayga waxaa layihahdaa maxamed cabdisalaan cabdi oo ku magac dheer macalin qalbi waxaan ku noolahay deegaanka jawaarey deegaanka jawaarey waa deegaan jameeca oo ahaan jiray waxaana lasoo degay kun siddeed boqol soddon iyo lixdii ayaa lasoo degay jawaarey jawaarey waa magaalo weyn oo jameecadan hoos imaanayso saddex jameeca ayaa jirtay jameeca booshaal jameeca jawaarey iyo jameeca gaaguure jawaarey waxaa hoos imaanaysay afartan iyo siddeed tuulo oo main important ah oo muhiima ay hoos imaanaysay waa magaalo markin oo qadiim ah intaasoo sana lasoo deganayay diintaa loo soo doonan jiray ganacsigaa loo soo doonan jiray wax kasta oo loo baahan yaha loo soo doonan jiray magaalada waxay leedahay magaalo suuq weyn bay leedahay suuqaas oo maarkinoo la keeno ugu yaraan boqol neef oo geel ah saddex boqoloo neef oo ari ah afar boqol shan boqoloo lo ah digaagaa la keenaa dameeraa la keenaa meel kastaa laysaga imaadaa ilaa iyo sanag leh ilaa iyo diinsoor ilaa iyo baydhabo ilaa iyo xamar meelaan ganacsigeeda ka imaanayn ma ay jirto marka magaalada jawaaley magaalo dhismayso hadda way dhismaysaa magaaladii magaaladii ninkii soo galo wuxuu arkaya sarooyin baa ku dhisan habeenkii leerarkeeda shidan ganacsigeeda heer sare eh waa lagu shaqaynayaa waa magaalo qadiim eh dagaallo badanaa soo maray dagaaladii waa la xaliyay wax dagaali hadda kama jiraan xaaladda maanta ay ku suganta alxamdulilaah ilaahay wuxuu noogu nimceeyey nicmatulislaam nicmatuliimaan iyo nicmatulamni magaalada bannaankeeda habeenkii haddii aad seexato odoo boqol milyan lacag ay wato subaxdii meeshaad ugu imaanaysaa wax isdilaaya ma leh wax waxdhacay ma leh shacairtii magaalada waxaa ka muuqa shacairtii meeda ka muuqato aadaanka hadduu dhaco wax dukaano furan ma leh wax isdagaalaya ma leh wax rabshae ma leh magaalada nabadgelyada boqolkii boqol waay
نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من kadib warbixinta uu na siiyey macalin qalbi waxaan u dhaqaaqnay gudaha magaalada si aan wax uga soo ogaanno suuqa iyo sida wax loogu kala iibsanayo anigoo si gaar ah u booqday suuq weyn oo lagu iibiyo xoolo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin geela ariga iyo lo-da iyadoo xitaa aan ka marnayn digaaga waxaana jebiga suuqa uu ahaa sida tan
صدن إيش مليون باسة تعال صدن إلح مليون باسة ده صدن أفر مليون سافي صدن إلح مليون باسة سافي ده وخا وكاغا
intaasi kadib waxaan la kulmay mid ka mid ah dalaaleyda muddada dheer kusoo shaqaynayay suuqa waxaana uu iiga warbixiyey qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha noocyadooda kala duwan ee geela ariga iyo lo-da isagoona ii sheegay inay suuqa ku haystaan amni iyo kala dambeyn dhammaystiran bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa ciise xasan yuusuf waxaan joogaa suuqa weyn jawaarey khaasatan haddana bannada amniga annaga waa fiican yahay ilaahay nabad buu na siiyey waan gartay bal maanta suuqa weyn oo waxaad joogtaa ee xoolaha ka waran sidee dadku wax ugu iibsanayaan suuqa waa fiican yahay loc baa la keenaa geel baa la keenaa ari baa la keenaa digaag baa la keenaa ilaahay wuu ku rooyin dameeraa la keenaa xoolo nool wixiiba afar lugaad leh macal digaag ugu yari waa la keenaa beec mushtarka joogana sidiisaba yacni boqolkiiba boqol way suuqa si fiican baa wax loo kala iibsadaa wax dhib loo hadda ka jira male nabadgelyo wuu haystaa barwaaqa soorankaan ku jirnaa waayahay si fiican een hadda waxaa ii muuqanaya geel lo iyo ariba sidee loo kala iibiyaa marka geele dad baa iibsada beec mushtar baa u yimaada ariga beec mushtar baa u yimaada gaar ahaaneed lo'da beec mushtar gaar ahaaneed buu u yimaadaa lo'da halkaa laga gado waxay tagtaa gaarisa nin walba wixii doon waa iibsanaya wax dhib e kama jiraan qadaadur kale kama jiro waan ku faraxsanahay annakana aad iyo aad boqolkiiba boqol baan u faraxsanahay arigana sidaas oo midka bariimaga saddex malyan ishan boqol afar malyan kan suguntada waxaa weeye laba malyan ishan boqol laba malyan intaasaa la siistaa intii aan ku sugnaa suuqa waxaan sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah ganacsato ka shaqaysata geela kuwaasoo ii sheegay inay geela u iibgeeyaan magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
maqaaqay madman uru may ka mid aha ganacsatada suuqa la kugaladaas oo deegaankana ku tirsan ortilijarka oo kale tumi sagaal tumi siyeed gaalka waa dhiglada ah tumi siyeed tumi todoba taqriiban tumi shan hoosiid geel hadda markaad gadataan tee u iibgeysaan idinka xamar khasaari layin faa'iidi layin may lagu yaaba in baasa fayloo ka anfacaas geelka qanaaciyaas lagu faa'iido in khasaaro oo maarna neefka dhimashin lagu reeba neefku oo noolo xay eh ani lama boqol doolar boqol konton doolar taqriiban marmar saddex boqol doolar usoo ramanyi mase anigu wadadoo la gadada anigu waa ku dhimada kawaan haa lan gadee
أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن عطر في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب markana waxaan u dhaqaaqnay dhanka beeraha si aan u soo indhe-indheeyo dalagyada kala duwan ee ku yaala iyo barwaaqada ka jirta halkaasi intaad u socotid beeraha waxaad waddada kula kulmaysaa dadyow u shaqo tegaya kuwaasoo wujuuhdooda laga dareemayo farxad aad u ballaaran maadaama muddooyinkii dambe ay beeraha saameeyeen abaaro isdabajoog ah balse hadda ayaa ah kuwo indhaha ku doogsanaya oo markaad meel fog ka joogtid ay araggaagu soo qabanayaan doog cagaaran iyo dalagyo kala duwan waxaan soconnaba waxaan soo gaarnay beeraha oo ku yaala duleedka magaalada waxaana ii suuro gashay inaan fursad u helo qaar ka mid ah beeralayda si aan wax uga weydiiyo beeraha iyo waxsoo saarkooda iyagoona iiga waramay beeraha iyo barwaaqada ay ku haystaan tilmaamayana in tani ay tahay nicmad uu allah ku galladay oo aan ahayn mid ay keeneen hay-ado shisheeye iyo qaramada midoobay intaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan magacaaga caamir naasir xasan caamir haye xageed joogtaa jawaarey waayahay n waxaad joogtaa jawaarey gaar ahaan intee beero row waayahay n beeraha maanta ka waran yacni maraaxisha ay soo mareen iyo xaaladda hadda ay taagan yihiin sidee waaye abaar badan ha marni alxamdulilah ilaahay ninka gargaari caaran wiin barwaaqa iyo ilaahaddana sii alxamdulilah intii ha marni dhibaatee badanta abaaro badan ha marni laakiin alxamdulilah sanadkun ilaahay ninka abaal gudi caaran barwaaqa ilaahayna siiyey nin kasta oo waliisu abuuray ninka sisan abuurday ninka moorday abuurday ninka geley abuurday alxamdulilah ilaahay naharaysiisa halni barwaaqo beero caaran zaa'id ah waaye saasa ilaahay ka maxadayaan waayahay si gaar ah adiga roobkan beertaada dalag noocee ah ayaad ku abuurtay ana lama beerada oba beerto kora jirta tan dhatuu tan dhatees iyo dhan dhammaantees sungu tan korona moorday iyo geley iyo sisin iyo anshargooy iyona alxamdulilah iyona caaran waaye haa
waxaa jira dad aaminsan in aan beeraha wax soo saar lahayn oo qaarkood xitaa wadanka isaga tegaya dadkaasi maxaad kula talin lahayd oo aad ugu baaqi lahayd dadkaas ma inka baaqee horta biniaadanka gacan biniaadan ina gacanta hoos horsato ma faylan dadka walaalaha eh iniga wadamadii wax ka nagadaan dhulka istaabadan allihii uumi iyo aabudaan aaminaan
قدير إنه الله قدير إنه الله قدير
guud ahaan dhulalka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran iyo mashaariic dhowr ah kuwaasoo wax loogu qabanayo bulshada iyadoona dadka ku dhaqan walayaadka si isku mid ah u tilmaamaya inay ku faraxsan yihiin nidaamka maamul ee ka jira walayaadka islaamiga ah kaasoo ay sheegayaan inay ku heleen amni cadaalad iyo badbaadada cirdiga sharafta iyo dhiigga ummadda waxaana taa cagsigeeda ah goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay bulshada ku dhaqan ku dhaliilayaan amni darro baahsan iyo cadaalad la-aan sababtay dilal bareer ah oo ay askarta ka amar qaata xasan sheekh u geystaan dadka rayidka ah dhinaca kalena halkaasi ku dhex dagaalamaan beelo soomaaliyeed oo walaalo ah iyadoona dirirta qabaa-ilada lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan shisheeyaha iyo dowladda uu hoggaanka u hayo xasan garguurte
لا يقينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من فاطر الإنسان من موجد الأكوان من إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير
ugu dambeyntiina xuuthiyiinta yemen ayaa diyaarada droonis ah ku weeraray dhulka yahuudda gumaysata ee filistiin kooxaha xuuthiyiinta yemen ayaa ku dhawaaqay in galabnimadii shalay ay weerar ku qaadeen bartilmaameed militari oo ku yaala mandiqada annaqaba ee koonfurta dhulka ee yahuudda gumaysata ee filistiin afhayeenka xuuthiyiinta yaxya sariic ayaa bayaan muuqaal ah ku sheegay in laba ka mid ah diyaaradahaasi ay beegsadeen goobo muhiim ah oo yahuuddu leedahay oo ku taalla mandiqada annaqab yaxya sariic ayaa ku nuuxnuuxsaday in howlgalkan uu si guul leh ku gaaray hadafkii laga lahaa warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen duhurnimadan warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo madal ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu